bismillaahi raxmaani raxiim halkan aad naga dhagaysanaysaan waa radio cegaag barta internetka ee cegaag dot com maanta waxaa marti inoo ah maxamuud shalab shalab oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobolada puntland gaar ahaan magaalada boosaaso ahna haatan community outreach director of somaly american united council ee magaalada phenix gobolka arizona maxamuud kusoo dhawow cegaaga xuseen waa dhowahay bal nooga waran bal nooga waran qulqulada boosaaso bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidi lmursaliin maxamedin ibni cabdillahi caleyhi afdal asalaatu watasliim haddii aan kaaga waramo xuseenow dhacdooyinka meesha ka dhacay hadda wax qarsoon maaha waa loo jeedaa colaadaha iyo xumaanta maamulka cadda muuse uu ka dhex wado magaalada boosaaso waxaana isleeyahay waa damac khariban oo weligiisba uu maamulka cadde uu ku doonayo inuu caburiyo kacdoonka bulshada reer boosaaso waxaa hadda meesha ka dhacana hadda waa dil iyo xasuuq waad la socotaay oo guurtidii buu xirxirayaa nabadoonadii buu xirxirayaa wariyayaashii ayaa xabsiga loo sii wadaa si aan war dhaba iyo dacdada meesha ka dhacaysa aan looga waxelin marka waxaan odhan karaa hadde waxaas oo dhan waxaa sababay sharciga iyo xeerarka lagu dhaqo bulshooyinka reer puntland oo aan loo sinayn waa odhan karaya waxaan kaloo isleeyahay aragtida gaaban oo maamulka uu wax ku miisaano ayaa mar walba ah mid salka ku haysa qabiil leex iyo nin jeclaysi marka waxyaalahaas oo dhan oo laysku daro ayaa sabab u noqon karaaya baan isleeyahay dhacdada hadda meesha ka dhacay waa la dareemi karaya yaana colaado ayaa jira iyo xumaan uu maamulku dhex dhigayo xataa bulshooyinka ku dhaqan gobolada oo oo hab siyaasadeed looga faa'iideysanayo ayaa jira marka waa nasiib darro weeye hantidii shacabka puntland oo dhan ka dhexaysay iyo hubkii shacabka dhexdhexaadka u ahaa in ayaan walba qabiil lagu weeraro oo maxaa la yihahdaa lagu layo generationadii dadkii ma hadhow maalin walba waxa dhimanaya dhalinyaro wey oo oo lalaynaya magacyo powerfula oo maaseji xambaarsanna waa loogu yeeraya ama mar ay tahay burcadbadeer iyo mar ay tahay terrorism iyo waxaas oo dhan baan ujeednaa marka waxaa meesha ka socdaa waxaan odhan karayaa waa arrimo siyaasadeed laakiin marna waan ogahay inayan dhici karin in shacab la caburiyo marka arrimuhu hadda saasay u dhacayaan mana aha wax aan isleeyahay maamulakani haatan dad buu duulaan ku yahay oo ujeedaaye kuwa horuu ku sameeyey oo rag uu guryo ku dumiye kudaayey meesha oo dhalinyaraha ciddaa ka badan baa jira kuwa kalaa jira ilaa tii saddexaad tii afraad bay kani noqonaysaa welina cid ka hadashay oo isweydiisay ma jiro maamulku isagiibaa isla saxinsan oo meeshii weli ana waayeelka ah marka arrimaha kaasaa sabab ah baan baan odhan karaya maxamuud maamulka puntland waxa uu ku andacoonayaa in uu ku raad joogo burcad ka geystay afduubyo iyo falal ammaan daro ah gobolka marka taa adigu maxaad ka leedahay
walaal burcad burcaddu ma laha hayb gaar ah kalarna male crime haddii la sameeyo waxa weeye waxyaalaha cajiibka oo aan la yaabanayo waxay noqonaysaa maxaa maamulku ugu abtirinayaa dambiilayaasha iyo dadka crimeka geysta waxa ugu abtirinayaa waa maxay sababtoo waxaan ogahay shaksiyaad bulshada ka midi markay dambiile galaan dayntood waxaa la siiyaa mudnaan iyo maamuus waxaana lagu soo dhaweeyaa madaxtooyada oo madaxtooyadii bay joogaan oo lagu hayaa qaybna waa la hayb soocaa marka waxaan isleeyahay waxyaalaha sababay oo burcadbadeeda tan iyo dadakan crimeka samaynaya ilaa crimku haddii crime dhaco kalar ma leh cid walbaa geli karta crimeka samayn karta bini aadamku waxa la waa one single human family ama cadaan ha ahaado ama madow ha ahaado system marka walbaba waxa lagu gartaa qofka loo aftiriyaayo la dabagalaayo magacyaa la sameeyaa si loogu helo justification loo sameeyo qofkaasu crimekii uu galay uga fikado ama qof kale dembiga laga laga dusha laga saaro marka waxyaalaha dhacaya bay kamid tahay oo masaaibka oo puntland haatan ka soconaya waxyaalaha la yaabanayo waxaa kamid a faldembiyeed kasta oo ay geystaan shaksiyaad bulshada bulshada reer puntland kamid a sababaha aan la yaabay muxuu maamulku wadar ahaan ugu eedeeyaa shacabka reer puntland oo dhan maxaa qofka individual ahaan iyo gaar ahaan loogu waad ujeedaa in la siyaasadeynayo wixii oo oo uu maamulku dana gaara ka leeyahay maamulka laftiisa ayaa halkaa waxa iga soo baxaysa gargasaar la leeyahay maxaa la yidhahdaa burcadda haddii ahaan lahay kuwa human smoglingka dhoofiye ama baalkii way muuqataa isaga laftiisaa lug leh oo kofar ab ku samaynaya taana waxaa daliil iigu ah oo aan u daliishanayaa hadda waxaan la yaabay anigoo akriyaya qoraal ay siiyeen hadda a b da waxaa la yidhaahdo association association presska oo waa global news network weyn weyn haddaad damacdana oo waa tobankii bisha january bay siiyeen wixii xataa hiiraan ole waa lasoo geli waxay kuleeyihiin raggii la dilay ee meesha lagu dilay waxay ahaayeen nimankii afduubayaasha ka dambeeyey ninkii journalista ah cameramanka ahay oo oo u dhashay dalka faransiiska iyo labadii gabdhood oo ahaa maxaa la yidhahdaa medicine san frontierka ahaa oo la afduubay raggii ka dambeeyey haddii arrintaa lagu sameeyo la dabagal oo independent investigation maanta la sameeyo haddii dadkii dhintay anigana kula hadlayaa garanaya labadaba midna wuxuu ahaa nin haddaba xaj ka yimi oo aan shuqulba kulahayn dagaalla ka qayb qaada meel iska joogay oo maleeshiyada cadda muuse ay xabada ula dhaceen midka kalena nin dadka shacabka ka mida oo markaa soo yaacay buu ahaa haddee waad ujeedaa wararka la siinayo markaa dunida loo sheegayo niman afduubayaala bay ahaayeen baa laleeyahay haddii la baarona ma ahayn nimankii marka taasi waxay tusaysaa in kalsoonidii shacabka u dhexaysay iyo maamulka meesha uu lumay oo maamulku maba aha mid maamul laysku hadlayn karo lama la aamini karo maaha marka asbaabahaasaa sabab u ah sharcigii oo aan loo sinayn baan oran karaya oo dadakanu weli ma ay helin system maxaa la yidhahdaa lagu kala hago ma jiro meeshii qabaa-il weeye qabaa-il ha ahaadeene qayb ka mida shaar dawladeed gashanaysa oo rabta dadka inay ku weerarho shacabka wixii iyo hantidii u dhexaysay marka hadi taas shacabkii way kacayaan oo beentu hal log bay leedahay laqabtee xaggaa sabaada oo sugan weligeedba soomaalidu waxay ku mahmaadaa beentu katirunimo gaadho laakin waa been kitabta alxaqu sabaat xaqu waa sabaat wey beentu hal log bay leedahay waa laga tegaya marka interay dunida iyo rayaal caamka ku wareerinayaan burcad baa meel joogta iyo iyo nin baa terrorista hadallada powerful messageka xambaarsan oo haddan dunidu adeegsanayso oo wax ka jira eeyan jirin niman gaalaha ay global war on terror ugu talagaleen haddii dadkii isku dhaqanka ama muslimiinta isu adeegsadaan ole nin baa meel burcada ama baalkiya burcad way jidaa oo la difaaci maayo oo wixii haatan ah maxaa la yidhahdaa jiri ama wax qaribaya ama sharciga low an order kasoo horjeeda in la xiro waxyaalaha xabsiyada loo sameeyey maanta nin maadhari xabsiyuu ku jira iyo dadka wax qaribaya laakiin maamulkiibaa abtirinaya oo dadkii kareemka galay kala xigsanaya oo magacyo u bixinaya oo qaybtood maamuus siinaya oo wuxuu ku casumaya maxaa la yidhahdaa madaxtooyadii qaybtii kaleetona waa lahayso ayaa waxaa laleeyahy yay u dhasheen oo cayntaa wey marka haddii sistam shaqaynaya maaha marka waxa aad ka maqashay oo maamul goboleedku sheegtay ama ay ku hadlayaan nin war jira inuudan ahayn ayaan ku cadaynayaa warkaa hadda ay siiyeen yaa kamida associated presska ay siiyeen baa kamida oo beena ninka siiyey waa nin officiala oo government of puntland u hadlaayo wuxuuna kuleeyahay anonymity baan rabaa magacayga in la qariyo marka haddii simple asbaab baaritaan hadda arrintaa lagu sameeyo waxaa soo dhexaysa been cad dadka dhintay dadkoodii baa jooga waa la yaqaanaa ciday tahay maleeshiya beeneed baana dilay dadkan oo xasuu xasuuq amarka ay ku dileenna waxa weeye markii haddii wixii ay sinayeen ay soo bixi weyday madaxweyne annagaa khaldanay buu kuleeyahy haddii khalad meeshii dhimashatii khalad annagaa khaldanay af maaha waa laysku riixriixaya kii booliiska haystay buu dusha ka saaray ninkii booliiska warqad buu leeyahy wuxuu leeyahay ninka amniga madaxda ka ah ee cabdullaahi siciid samatar la yihahdo ninkaasaa madaxa sabab u ah arrintaa dilkaa meesha laga geystay ninkaasuna waa nin dembiyo badan puntland ka galay oo kuwii horoo lalaayana isagaa sabab u ah dadkii sunaamidu cintay ee masiibadu ku dhacday ee hantidoodii la saarayay loo geenayay ninka ciidamada ku daray marin habaabiye ee sababta u ah waa isaga marka dad maamulkii shaar dawlo gashan baa jira oo shacabkii ku ah kasoo horjeeda baa jira marka asbaabahaasaan oran karaya oo dhan lasoo urshay baa baa baa baa sabab u noqonaysa maxaa la yidhahdaa in jahwareer meesha ka yimaado waan garanay maxamuud waanan fahanay waanan aragnaa dhibka meesha ka taagan waana arrin waaqic ah oo aan cidina iska indhatiri karin waayo waan aragnaa in maamulkiiba uu sii burburayo goboladan puntland haddaba maxaa dad tala ah oo dadkaaga soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland aada ku biirinaysaa
waxay ila tahay aniga aragtidayda arrimaha meeshayaal marka laga duulo iyo sida wax u dhacayaan iyo maamulkan oo dadku ay lumiyeen maxaa la yidhaha kalsoonidii ay luntay ilaa maamulka macnihiisu waa tacwiid wey haddaad aragto qof la doortay mid dad khasbay maaha waxa weeye marka lagu doorto waa tacwiid bini aadanka ku doortana waxay kuu doorteen tabdilkii inay helaan bedelkii helaan weeye marka sistamku markuu corruption galo oo mushkilada galo waxyaalaha dhacabay ka mid tahay oo shacabkiisa ayuu dulmiyaa marka meeshii dulmi baa jira oo shacabkan puntland waa shacab aada u dulman weeye waxyaalaha dadka lagu beer la hawsto ama hadda media aynu maqlayno la sheegayana maamulkii waa khariban yahay waanu aragnaa wax walba isagaa mas-uul ka ah laakiin nabadgelyo nabadgelyada tanu waa lafteedu waa hadal maxaa la yidhahdaa sida aniga ee aan aan aragti ahaan aan u arko shacabka la rabo in lagu beer la hawsto naba nabadgelyadu dad gaar uli ma jiro nabadbaahay humankao dhan buu usoo marka in lagu wada caysho ummadoo dhan baa la rabaa laakiin qof gaar uma aha marka waxyaalaha shacabka kacdoon shacab cidima celin kadho shacabku iyagaa danahooda kaa og mustadcaf in laga dhigto oo shacabkii la mustadcaf laga dhigona ilama muuqato sababtoo ah kutubtay ku qorantay ilaahay wuxuu leeyahay ina almustadcafiina darki lasfali min annar markii lagu baaljiidayo oo la dulmiyayo oo waxa uu uu ka dhiga adeegi waayo mustadcaf baa leeyahay mustadcafna waa ahlu naar wey kitabtaa lagu sheegay marka macnaha ereyga mustadcaf waxa weeye waa qof la xaqiray oo la taag daraystay mana aha hadda ujeedadu maaha inuu qofkaasu taag daran yahay ama xadiran yahay maaha rag isaga lamida oo siyaasiyiina ayaa ka dalbaday inuu sidaas ahaado marka inaad isaguna waa dhiganimeel buu ku ajiiyey qofkii waa aqbalay marka inaad rabbi baa loo dhiganuglaadaayay waxa weye qofku xaq iyo baatilba ma lihin wixii sharciga kasoo horjeeda waa la qabanaya oo sharci inuu qabto lakin yaa qabanaya cida qabanaysaa miyaba sharci meeshi ma yaal maamulna ma yaal maamula kanuna waxa weye maamul waktigiisii dhammaaday oo sideedii bisha bay kaga eka dadkana cod laga daaday ma jiro marka shacabka puntland meelaha aan ugu baaqayo waxa kamid horta waa dad daacada oo xishood badan dad dadka puntland ku dhaqan ama gaar ahaan gobolada bari marka ma ma aaminsani in dadka colaad la dhex dhigo iyo maan qabaa-isha laysku hubayo midda hadda ugu dambaysa uu maamulku wadaa uu aaminsay iga dhex muuqanaysa meesha aan ka dareemaya taas wey marka shacab mustadcaf noqon karaa shacabkii maaha marka anigu waxaan dareemayaa haddii aan maamulku gar qaadan waanu keenin oo oan maxaa la yidhaahdaayy maadaama aanu marxaladda taagannahay shacabkiina kalsoonida inaga meesha joogaa nin odaya weyo isodan taladeenu idinkaan mar labaad idin soo cesheeyay daadhinan idinkaa yaqaan waxaan qabaa kacdoon shacab lagama maarmo horay u dhacday kacdoon shacab lagama maarmo puntlandna waa meel indhuhu ku dhacayaan ra-iisal caamku puntland gobolka bari ayaa aan arkaa anigu meelaha dhaqaalaha uu yaallo ama u ah maxaa la sbin courtkii maamul goboleedka puntland marka maamulka maadaama sidaasu jidho dad bulshooyinka reer puntland oo cid walba leh qabiil uma jeedo anigu dadka meesha degan maadaama maamulka cid walba leh waxgaradkoodu aqoon-yahanadu inay la hadlaan weeye oo maamulkan yidhaahdaan talada soo diida hadday diidaan waxaan qabaa in kacdoon shacab uu dhaco sababtoo ah waxa weeye waa dulmi haddii ay dada kanu maalin walbaba ku fiirsadaan oo yidhaahdaan shalayba ay dhacday qolaa gurya saas loo geystay ilaa dada kanu qabaa-il weeye dawlada maahaana meesha isugu yimi waa qabaa-il wax isku darsaday oo waxay isku darsadeen xaqdarro iyo cadaalad xumo meeshii ka dhacday oo xeerbeeg waayey waxay waayeen cadaalad loo siman yahay oo ma kuma helin meesha way aaminsan yihiin sidaasay ku tahay bay weliba sabureen marka waxa weeye meeshii ugu dambaysay arrintu taagan tahay shalay baad ku daawateen miidiihay ka sii daayeen meel walba waa terrorism bahalkii baa la yiri maxaa naga galay reer hebel weeyaan way dhacday haddana waad arkayseen cadaalad xumadu maalin walba meel bay taalla ma aha reer in loo jeedo maaha marka waxgaradku waxa weeye shacbakan saan loo qayb qaybin maadaama aada qiraysaan oo leedihin meesha tan maamulkii waa uu maamulkan jimale dadkii lahaa mee dadka shacabka kacdoon shacabka ma maaranto nimanakan in layska dhiciyo wey waa layska dhicinayaa sababtu waxa weeye waa sharci weeye inaad iska dhiciso waa waajib wey nin horora oo maalin walba ciidan iyo lacagtii laga qaaday wey dada kan cashuurta way u tageen way ugu tageen madaxtooyada odayadii dhaqanka oo dhan oo puntland oo dhan oo gobolada kasoo jeeda o dhan ba u tegey war lacaga aad samaynayso naga jooji oo cashuurta laba laab nooga dhigo cashuur dhibela naga qaadbeeyo ade waa uu ka diiday xataa ma dawladda federaalka ayaa qodoba kasoo saarday lacag la daadici karaa inayan jirin weli tiibuu sii wadaa waa uu diiday way u tageen waxyaalaha waxyaalaha dhacayabay ka mid tahay marka dadmins waxa weeye madaxweynuhu shacabku ma dooran shacabka madaxweynaha ka sarreeya dadka lagu muquulinaya waxa weeye technical iyo ciidan baa haya marka waxaana cad inaan shacab la muquulin karin taasi way caddahay marka waxaan leeyahay anigu maalin walba anaa gar daran iyo maamulkaa gar daran in dadka lagu mashquuliyo maaha oo shacab badni uu ku dhinto meesha dad badan baa dhintay hadda dadkaa dhintay human crime wey human crimeka dadka gasha galay waa in wax laga qora maxkamad in lasoo taago wey haddaan maxkamad iyo kala damayni jirin xeer hoosaad iyo dhaqan soomaaliyeed baa jira dalakan qabaa-isha ee waxgaradka ahi ma qabo inay u dulqaataan dawladda meesha taala dawlad sharcigana maaha waktigeediina waa dhammaaday marka aniga waxay ila muuqataa oo aan kula talin lahaa si dhibaatada taagan loo afjaro maamulku meesha mankaas meesha haysta ga tagaan wey baarlamaankana in la kala diro wey puntlandna anaarkii hor labay gelaysaay waana ujeednaaba ee hadhow wax lagu marmarsiiya yay jirin sababtoo dawladda tana waxaa kan mas-uulka ah olaha qaranka oo dhan nimankii cunay maanta madaxtooyaday joogaan burcaddi madaxtooyaday joogaan waad ujeedaanoo cid walba aragta haddi haddi hadde ma jirto meesha tan xaq iyo baadil wey marka anigu waxaa muuqataa maanta waad maqlaysa xataa b b c da raggii lagu wareysanayay faroole nin daama meesha igama muuqan oo ugu caqli fiican laakiin dee waxay odhanayaan dadkii faroole waa nin political opponent oo markuu positionkiisii waayay caynka laakiin taladiisu ma xuma dhibaatooyinka meesha jeedana wuu sheegay waxa qofka lagu qiimeeyaa markii uu shacabkiisa daacad u noqdo waa legasi hadhow markuu noqo dhinto ama wax dadku ducay ka daba tuurayaan legasigaagii baa wax laga qoraya hadhow haddii kale waktiga ku fadeexdaynaya adoo anba cidba ka xishoonba marka laba xarig baa biniaadanka qabta ama waa inuu xishoodo ama waa inuu baqaa waana loo siman yahay waxa kan shacabku waxay u siman yihiin weeye in haatan shacabkaa la qaybqaybiyo oo qabaa'il iyo hoos laga balaabo oo dad raba xukunkooda inay ilaashadaan la isku hubayiyo waxaan qabaa anigu tadcaar weeye wixii dhimanayaa dad ilaah baa qoray dhimashadu way dhacdaa sababtoo dhimasho dhul kamaba timaado cirkii ka timaado dhimasho cirkaa laga xukumaa dhul kama timaado waa diin weye imaamulqada walqadar weeye dadku xumaan hadday qaayidaaniin akhirana naarbeliye adduunkana wadataanbayr ayaamo yar weeye waxaa la noolaanaya waxaa la rabaa oo kutubta ay faraysaa bini aadanka intaad nooshahay si xaya oo nool u noolo wey cadaalad xumo lama dugsado lamana ogolaado sababto xaqun saas wey reerkaaga kutubta waxay qabtaa soomaali qabiil baa wareeya reerkaaga baadilna ha ku raacin hana ku saboorti garin reer kale inay baadil ugu duulaan taas weeye marka dhibaatada waxay dhacday markuu nin walba qoslayo reerkaygu xaq iyo baadil iyagii baan la socdaa marka dadakanu hadday ru sheegayaan oo ay daacad yihiin oo dad nabad jecel baanu nahay waxaan qabaa anigu inan baadil laysku raacin dadna xaqdaran loogu duulin ee dadku wadajir u wada duulaan oo meesha wax ka qaldan yihiin la abaaro marka haddii maamul fiican meeshii yimaado waan qabaa anigu kacdoon shacab hadduu dhaco waxaa ku xiga sababta generationada wax bedela isbedel siyaasadeed baa ku xiga isbedel siyaasadeed hadduu yimaadona wanaag baa shacabka iyo dadkuba ku noolaanaya midaas wey wax bursi dambena ma dhici doono laakiin haddii cadaalad xumo ogolaadaan oo gaayibaan ma arko anigu wanaag usoo socdana uma jeedo in wax iska bedelayaana ma arko midka dambe oo soo socdana dariiqaasu qaadaya weligeedna taasay ahaynaysaa soomaalina ardal annaas dadka ugu liita ugu khariban bay ahaanayaan marka taladaydu anigu aan ku talin lahaa middaas weeye waayahay maxamuud aada iyo aad baad u mahadsan tahay xuseen adaa mudan
adeego adduunyada intaan jiro waa jidkaaga oosha axdi kuugu maraya xalligaygo adoontiga la negasoomoga
Oh, my God.